boqolku boqol iyo konton baa raggu laba boqol saddex boqol iyo konton qof baan kaga soo qayb galnay shirka wuxuuna ku saabsanaa dagaalka ka socda soomaalida etoobiya degta lagu hayo xasuuqa ah jilka dhulboobka oo ay oromiya ku hayso baanu ka dhiidhin oo iskaga iskugu nimi meelaha wax ka dhaceen magacyadooda noo sheeg imise qof ayaa la dilay afar bilood iyo bar buu dagaal ku socdaa waxaa la dilay dad gaaraya boqol iyo siddeetan qof oo xabad iyo lagu dilay fash inta badan oo kamidii mediaha laga arkay social media laga arkay marka meelaha dagaalku ka socda waxa weeye degmada gobolka faafan degmada tuli guuleed goboleeyada iyo santarada hoos yimaada gebagebo feedhacad ceel ceel daahir meesha yidhaahdo muliso halkaasoo dhan bu ka dhacay sandacare malowle feedhacad meesha la yidhaahdo biyada golmaayo santaradaasoo dhan bu ka dhacay dagaalku oo dagaal hagoogan oo caadi oo lagu soo qaaday way ummadda soomaalida kaa degta gaar ahaan beesha la yidhaahdo gari kombe bee aad iyo aad meesha ugu baaba-ay
magaalada hoostagaan waxay hoos tagaan gobolka faafan oo jigjiga laga maamulo degmada ay hoos tagaan waa degmada tuli guuleed bay hoos tagaan markii hore muxuu dagaalku ka bilowday dhinacan kale hadda aada leedahay waa la laayeen ma hubaysnaayeenoo wax iska caabin ma sameeyeen may dad hubaysan ma ahayn markii dadka hawadayn lagu layn jiray bay ahayd oo heshiis baa la qaato nabadeyn baa dhacday haddii heshiiskii labada maamul ay galeen kadib dadkan oo isdhigtoon war haynin baa dagaal lagu soo qaaday subax hore oo maata lagu laayay dad aan war haynin oo guryahoogii la gubay oo xoolahoogii la qaatay maydkii iyo dhaawiciiba halkaa kadib subaxnimadii loogu tegay oo ciidanka federaalka iyo fardii ay soo arkeen dagaaladu maxay salka ku hayaan maxaa sababay in dadka la laayo
waxa sababay dadka in la laayo dad dad ku jira markii ninkan la magacaabay ra-iisul wasaaraha dad dhulboob u socdo oo dad oromadu waa dad badan oo dhulka ku yaryahay marka dhulboob iyo dhul horle inay qabsadaan oo ciidamo naasireed laga keenay baa meesha yimid waxayna u yidhahdeen soomaalinimadanaan diidaynaa calankaan ka taaginaa meesha oromiya maadaama colankooda calanka oromiyaan ka taagino inaad ka hadashaan anagu ma rabna bay yidhaahdeen anaguna waan ka diiday waxay anagu soomaali baa nahay calankaa filka sanaad baa ka taagnaanaya waa la diiday halkaasa dagaal xabad nagu bilaabeen marka calanka uun baa la isku qabtay haa calankaasa ka taagana dhulkan waa dhul orole yidhaahdeen anaguna orolnimaynaan diidnay soomaalinimana lagu leelaya haddaad soomaalitiina calanka aad diideen wada leenaa bay yidhahdeen dagaalkoodaas ku dhacay wadnagaasa nagu xasuuseen dagaalka hadda weli ma socdaa dagaalku waa socdaa mar laba ma istaagin mar heshiis la dhex dhigin baa jirtay heshiiskiina ay labada oday ee kasoo horjeeda oromada iyo soomaalida gaar ahaan beesha beri kombe baa labaatan iyo labaatan looga yeedhay labaatankii markii la saxeexay federaalku arrinta ay galeen dalankii ciidanka watay oo hawshii la fadhiya bay dagaal rideen nimanku rag ay laayeen kadib meeshii baa ciidanka federaalka waan soo tusnay meydkii bay soo arkeen annaga wax ka qabeenay dheheen ilaa hadda waxa wax laga qabteen ma jirto dagaalkuna waa sidaa ilaa haddeer xabad baa nagu socotaa iyo xasuuqu marka saa darteed baan uga dhiirinay isku imaanta iyaguna wuxuu ahaa inaanu ka hadalno dadkan walaalahaya tan kale waxay wax ka bedelaysaa waxaan rabnaa fariintan inaan maarseedka aan gaarsiino ra-iisul wasaaraha dibadaha iska tamasmeynaya annagiina gurigiisa hoos ka gudanayo raggii horumadaha unu amarka u siin lahaa uusan amar siinin inay ka joogaan dagaalka inay joojiso baan naga fariintan isku imaanta iyagu in wax ka bedelaan rabnaa